dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof
kulan wacan halkan waa radio cadaad waxaa u diyaar garowdaan barnaamijka xulashada waraysiyada
dhaliilayaa qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
waa habeen isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelaysa julaay waa siddeed sannadka laba kun sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada waraysyada caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda le raalle ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya wasiirka koowaad ee dalka ana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre si diiran galabtay garigkii dambe waxaa lagu soo dhoweeyey gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waan inay soo gudbi doonaa saaxiib yaal xildhibaanada golaha shacabka maanta waxay meel mariyeen sharciga saxaafadda soomaaliya oo muddo hor yaalay baarlamanka aqalka hoose dalka waan inay soo gudbi doonaa faahfaahiino dheeraada waxay ka soo baxayaan qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho odayaasha dhaqanka magaalada cadaadana maanta waxay iska diideen kulan uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha aqalka hoose isna maanta waxa uu gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waan inay soo gudbi doonaa saaxiib yaala waxyaabaha kale caawa aad maqli doonto waxaa qayb ka noqonaya taliyayaasha ciidanka qalabka sida waxay maantay xarunta guud ee ciidanka booliska galmudug ka dhagaxdhigeen gudaha magaalada tancadaad ee xarunta baarlamaanka galmudug shirweynihii shanaad ee dib oegista waxbarashada dowladda soomaaliyana maanta waxaa laga daafuray gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho saraakiil ka tirsan wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya waxay kulan la qaateen qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ee ka howlgala gudaha dalka gaar ahaana muqdisho sida hay-adda m waan inay soo gudbi doonaa saaxiib yaal xubno ka tirsan golaha wakiilada somalilanna waxay ku baaqeen si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalbeeleedyada ka soo lalaabtay qaybo ka mid a waa gobolka sanaag ee somalilan qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubinta kalamaan ayaad saaxiib yaal barnaamij ku dhegaysan doontaan gabagabadana heestan ayaad maqli doontaan saacadda barnaamijka cawaawada ka baxaya dhinaca farsamada liibaan cabdi ciise ayaa ka qaabeynaya anigu cabdirashiid cali maxamed ayaan ahaa waa mar kale iyo xulashada waraysiyada
dalkiisiyo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way
mar kale kulanti habboon saaxiib yaal barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabayaa dhinaca iyo magaalada caasimadda muqdisho kadib kulan xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose dalka maanta ku yeesheen xaruntooda magaalada caasimadda muqdisho waxay ku meel mariyeen sharciga saxaafadda soomaaliya sharcigan horey waxaa u soo meelmariyay islamarkaana ansixiyey baarlamankii sagaalaad balse baarlamanka tobnaad ayaa dalbaday in dib lagu laabto kadib markii markaas istusiyeen inay jiraan qodobo u baahan in wax laga bedelo kulanka maantay xildhibaanada soo xaadira waxay ahaayeen boqol iyo afartan mudane shirgudoonkuna waxuu ahaa cabdiweli ibraahim muudey oo ah gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamanka aqalka hoose dalka ugoreyntii xildhibaanada waxaa xeerkan saxaafadda ka hor akhriyey gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamanka waa baarlamanka soomaaliya mudane khaalid macow taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishii shanaad labada kun iyo sagaal iyo toban kalfadhigii shanaad kulankiisa shan iyo tobanaad waxaa golaha la horkeenay akhrinkii labaad ee xeerkan warbaahinta kadib guddigu wuxuu dhegaystay tala soo jeedintii xildhibaanada golaha shacabka wuxuu sidoo kale wadatashi dheeri ah la sameeyey dhinacyada uu quseeyey sharcigan wuxuuna la qaatay in badan oo ka mid ah wuxuuna qaatay in badan oo ka mid ah tala soo jeedintii xubnaha golaha sida aad aad ku arki doontaan akhrinta uu soo jeedin doono xogaayaal mudane guddoomiye mudanayaal guddigu wuxuu soo qabtay shaqo badan annagoo la tashanay qeybaha kala ee, bulshada oo kala duwan ee sharcigan saameynta ku leeyahay haddaba mudanayaal xildhibaanada golaha sharafta leh waxaan si sharaf leh iyo qadarin leh idinkaga codsanaynaa inaad ansixisaan sharcigan maadaama uu ahmiyad weyn u leeyahay horumarinta dalka iyo warbaahinta warbaahin taya leh oo madax bannaan waa salaamantihiin intaa kadib sharciga ayaa cod la geliyey waxaana markaasi u codeeyey een boqol sagaal iyo soddon oo ka mid ahaa boqol iyo afartankii mudane kulanka ee soo xaadirtay een sida uu natiijada ku dhawaaqayo cabdiweli ibraahim muudey oo ah gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka
diidmo eber aamus hal boqol soddon iyo sagaal ayaa ansixisay sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay waana mahadsantihin ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan uu muhiimad gaara u leeyahay dalka iyo sidoo kale saxaaf- waa saxaafadda guud ee soomaaliya marka hore waxaan u mahad celinayaa guddoonka golaha shacabka iyo mudanayaasha golaha shacabka oo maanta meel mariyey xeerka wax ka beddelka saxaafadda kaasoo mudnaan gaara inoo leh haddaan nahay dhammaan ama mudnaan gaara u leh qaranka soomaaliyeed Ee, sidaan wada og tihiin xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yegleelidda dimuqraadiyadda Een, sida aan wada og tihiin warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga mugdigaasoo ah musuq maasuqa een, maamul xumada een, xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono Een, sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan Een, sidoo kale wuxuu ilaalin doonaa een, wariyaasha wax badan ayuu inoo tari doonaa Een, waana mahadsantihiin waana rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan een, aqalka sare inoogu maro si a- dhaqangelintiisii aan u guda galno waana mahadsantihiin asalaamu calaykum wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayuu ahaa waxaa ka horreeyey gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamanka een, aqalka hoose dalka iyo sidoo kale khaalid mac oo ah gudoomiyaha guddiga warfaafinta ee baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya hagaag saaxiib yaal weli wararkaas muqdisho ayaan ku guda jirnay dhinaca kale maantay magaalada caasimadda muqdisho waxaa ka dhacay qarax dad badan ay ku dhinteen ilaa iyo saddex ruux ayaa markaasi lagu soo warramaya in qaraxaasi ku geeriyoodan si gaaran waxa uga dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn isbitaalka ama isgoyska digfer ee gudaha magaalada caasimadda muqdisho laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo warramaya in qaraxaasi fashiliyeen sida uu saxaafadda u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir dagaalkii subaxnimo kooxaha argixisada ayaa waxay isku dayeen gaari baraadaah oo madow in ay soo dhaafsiistaan waddo u xirneed ee ciidamada ammaanka oo xaafad ku tiilay isbitaalka suudaneeska dhinaceeda ee runtii waddadaas way xirneed si qarjajeex ayay rabeen inay ku soo dhaafaan ciidamada ammaanka ayaa ka war helay waxaana ammaantaasi mudan shacabka magaalada muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gedisan ee ammaanka islamarkaana ku wargeliyey in gaari baraado madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku ah, eh, maro waddadaasi oo xirneed islamarkaana ciidamada ammaanka ay goobtaasi soo gaareen gaarigaasna ay isku dayeen inay istaajiyaan rasaasna ay markaasi dhex martay kadibna ay ciidamada ammaanka ku guulaysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeena gaarigii oo halkaasi ku qarxay halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar askari oo iyagu ka hortegayay inay badbaadiyaan eh, shacabka ee magaalada muqdisho ku dhaqan islamarkaasina kooxahaas argixisada la dagaalamay ee fashiliyey dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka ee sidoo kale abbaarihii koo iyo tobankii ayaa kooxaha argixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan ee jagboontigan ee saybiano iyagoo isku ekaysiinaya ciidamada minitariga tuutihii minitarigana watay ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay halkaasna waxay ku dileen ee, kooxihii nabaddiidka ah ee hadda u jeedeen inay halkaan meedkooda yaalaan hubkii ay wateenna ay kaga qabteen Ee, sidoo kale waxaa halkan ee, ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab waxaa sidoo kale dhibaatay ka soo gaartay shacab oo ku dhintay Ee, waxaana kaga dhintay ciidamada booliska hal qofood tirada marka ciidamada dhaawacantay ee, labada ee, dhacda ee maanta dhacday waa ilaa iyo lix ciidan hal askarina waa uu kaga geeriyooday allah u naxariisto waxaan mar kale u mahadcelinaynaa shacabka soomaaliyeed sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan waxaynu mar walba shacabka u sheegaynaa in wixii dhibaato ay arkaan ay la soo xidhiiri karaan nambarka sagaal sagaal hal iyagoo ku soo wargelinaya qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka isla markaana ciidamaday u diyaar u yihiin in ay ku howlgalaan warbixinta iyo xogta ay ka helaan shacabka inta dhaawacantay halkan ku dhaawacantay waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta ku geeriyootayna naxariistii jan ayaan eebbe ugu rajaynaynaa kooxaha nabaddiidkana waxaan u sheegaynaa in laamaha ammaankay u diyaarsan yihiin sidii ay ugu hortagi lahaayeen una badbaadin lahaayeen shacabkooda aad ay u mahadsantiin Ee, runtii shacabka inta hadda aynu ognahay waa ilaa iyo saddex qofood oo dhimasho ah tiro kaloo dhaawacna way jiraan xogtoo idil waan soo aruurin doonaa shirka amniga ee caawa ayaana faahfaahin rasma idin siin doonaa aad ay u mahadsantiin kaalkii subaxnimo kooxaha argixisada ayaa waxay isku dayeen gaari braada ah oo madow in ay soo dhaafsiistaan waddo u xirneed ee ciidamada ammaanka oo xaafad ku tiilay isbitaalka suudaaneeska dhinaceeda ee runtii waddadaas way xirneed si qarjajeex ayay rabeen inay ku soo dhaafaan ciidamada ammaanka ayaa ka war helay waxaana ammaantaasi mudan shacabka magaalada muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gedisan ee ammaanka islamarkaana ku wargeliyey in gaari baraado madow noocaasi ah uu doonayo inuu isku ah, eh, maro waddadaasi oo xirneed islamarkaana ciidamada ammaanka ay goobtaasi soo gaareen gaarigaasna ay isku dayeen inay istaajiyaan rasaasna ay markaasi dhex martay kadibna ay ciidamada ammaanka ku guulaysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeena gaarigii oo halkaasi ku qarxay halkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo afar askari oo iyagu ka hortegayay inay badbaadiyaan ee, shacabka ee magaalada muqdisho ku dhaqan islamarkaasina kooxahaas argixisada la dagaalamay ee fashiliyey dhibaatadii ay la damacsanaayeen shacabka ee sidoo kale abbaarihii koo iyo tobankii ayaa kooxaha argixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan ee jagboontigan ee saybiano iyagoo isku ekaysiinaya ciidamada minitariga tuutihii minitarigana watay ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay halkaasna waxay ku dileen ee, kooxihii nabaddiidka ah ay hadda u jeedeen inay halkaan meydkooda yaalaan hubkii ay wateenna ay kaga qabteen Ee, sidoo kale waxaa halkan ee, ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab waxaa sidoo kale dhibaato ay ka soo gaartay shacab oo ku dhintay Ee, waxaana kaga dhintay ciidamada booliska hal qofood tirada marka ciidamada dhaawacantay ee, labada ee, dhacdo ee maanta dhacday waa ilaa iyo lix ciidan hal askarina waa uu kaga geeriyooday allah u naxariisto waxaan mar kale u mahadcelinaynaa shacabka soomaaliyeed sida dhow ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan waxaynu mar walba shacabka u sheegaynaa in wixii dhibaato ay arkaan ay la soo xidhiiri karaan nambarka sagaal sagaal hal iyagoo ku soo wargelinaya qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka islamarkaana ciidamaday u diyaar u yihiin in ay ku howlgalaan warbixinta iyo xogta ay ka helaan shacabka inta dhaawacantay halkan ku dhaawacantay waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta ku geeriyootayna naxariistii jan ayaan eebbe ugu rajaynaynaa kooxaha nabaddiidkana waxaan u sheegaynaa in laamaha ammaankay u diyaarsan yihiin sidii ay ugu hortagi lahaayeen una badbaadin lahaayeen shacabkooda aad ay u mahadsantiin afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa waxa uu ka hadlayay qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada caasimadda muqdisho iyo rag ka tirsan al-shabaab oo ciidamada ammaan ku toogteen isgoyska zaybiyaano degmada hodan ee gobolka banaadir hagaag saaxiib yaal weli barnaamijka xulashada ayaad la socotaan qodobo dhowr ah oo ay noo soo socdaan markan waxaan aadayaa dhanka iyo n gaalkacyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo safar dhulka ah een uga baxay aan dhahdan uga soo baxay dhuusamareeb oo ah xarunta galmudug oo dhowaanahan uu ku sugnaa ay markaasi galabta uu gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ra-isul wasaare xasan cali kheyre oo ay safarkiisa ku weeliyeen wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan mas-uuliyiin kale iyo howlwadeenno badan ayaa si heersaraa loogu soo dhoweeyey magaalada dadweyne si aada ugu diyaargarooway soo dhoweynta wafdiga uu ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale ayaa isugu yimid garoonka garoon- waa garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise halkaas oo ra-iisul wasaaruhu uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayey ee socdaalkiisa galmudug ee loogu gogol xaarayo dhismaha galmudug oo loo dhan waa galmudug loo dhan yahay nabad ah kana shaqaysa danaha reer galmudug dhawaatan khudbadda halkaas uu ka jeediyey ra-iisul wasaare kheyre
gacmo furaniyo salaan gacaltooyo sidnaayo gaalkacyo gaalkacyo soo geliyay gaalkacyo gaalkacyo banabadba gurigii kaftankaan kabigeen gudaha u soo galnay gaalkacyo gaalkacyo banabadba Gurigii gaashaanqaad adkaysi leh geydii ku caanow gaalkacyay gaalkacyay manabadba berihii galeydii iyo mayskan biyaha gurin gaalkacyay gaalkacyay manabadba geydii alibi cabdullaahi ciisow gaalkacyay gaalkacyay manabadba galmudug loo dheeyahay baan idiin soo galmiyey gaalkacyay gaalkacyayba nabadba galmudug wada heshiisa midabasheeda fidine gaalkacyay gaalkacyayba nabadba taariikhda ee ilbaxnimada ay xuban tahay magaaladan gaalkacyo waxay ka muuqataa soo dhowaynta diiraan oad noo samayseen ilbaxnimadiinnu waxay ka muuqataa dowladnimada dhallinyariyo waayo rag iyo dumar adoorteenna ku taagantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan idinkugu nimid socdaal qayb ka mida ilaa adkeeyo maamul goboleedka galmudug laakiin waxaa sharaf weyn ii ah inaan taaganahay magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedka galmudug saddex iyo toban sano ka hor saddex iyo toban sano ka hor ama labada kun iyo lixdii rag soomaaliyeed oo idinka idinka tirsan ayaa aasaasku u jeexay allah u naxariistee oo ugu horreeyey haleeyeennii kiimiko waxaan leenahay geedi socodkii ay soo bilaabeen raggaas iyaga ah oo qaar ka mid ay halkan joogaan oo ugu horreeyo jenaraal hordiid iyo madaxweyne xaaf iyo kuwo kale uu caalim ka mid yahay cabdikariim guuleed ka mid yahay kulligood waxay soo qabteen shaqo kulligood halkanay ka soo jeedaan kulligoodna waa mahadcelinaynaa dadaalkii ay soo bilaabeen dadkaas idinkuna aad kala soo shaqayseen ayaan socdaal dheer gobollada galmudug oo dhan ku soo marnay si aan u dhammaystirno hawshaas iyada gaalkacyo oo magaaladii waxay ka bilaabatay halganka gobolnimo dalka magac iyo maamuus dadkiina halkan taagan haliyeeye ahaan waxaa ugu filan allah u naxariistay kii loogu magac daray isbartiimada maadaama magaciisuu uu leeyahay soomaalinimada uu qurxiyey isbartiimadan adugu magac darteenna waa inaan qurxinno oo dowladda lacag gelisa waxaan aaminsansahay dhallinyaradu ku farxi doonaan arrinkaas magaaladana waxay caan ku tahay isbedel walba oo dalkan ka dhaca waxaa hormuud ka ahay gaalkacyo isbedel walba oo soomaaliya ka bilowda waxaa soo bilowda gaalkacyo markii markuu buurmuku dhacay meesha keliya oo laga sameeyey dumaashiin siin rasmi ah oo dhaqanka sheegaya jirteen shan iyo labaatan sano waa magaaladana waxaan leeyahay soomaaliya ee taariikhdeeda soo fiiriya sababtoo ah waa magaaladii xalay dhalo laga soo gaaray waa dadkii fahmay in la iscafiyo waa dadkii fahmay in la wada noolaado waa dadkii fahmay in la isku khasban yahay meel walbo aad dalka ka degan tahay gaalkacyo midaysan isku furan is ogol waa bilowga midnimada iyo horumarka ummadda soomaaliya maadaama aad tusaale u tihiin ilbaxnimada midnimada horumarka iyo adkaysiga waxaa la rabaa idinkoo dibaaxaya doorka aad ku leedihiin dalka iyo dadka soomaaliyeed inaad ku jixisaan nidaamkaas isaga ah oo ah nidaam horumareed waxaan soo marnay jibdheer oo aanu jajaban waana aaminsanahay si jiradkaas loo hagaajiyo inay khasab tahay in la helo dowlad goboleed shaqaynaysa maamul loo wada leeyahay maamul shaqo laakiin waxaan idinkugu bishaareenayaa in dowladdeennu ay marnay saxiixday heshiis daabagelinaya in la dayactiro jidka laga soo bilaabo beledweyne ilaa gaalkacyo oo marba idin bilaaban doono waxaan aaminsanahay si loo helo soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo galmudug dhammaystiran in la helo galmudug dhammaystiranna waxaan aaminsanahay in la helo gaalkacyo horumarsan toosan oo biyaysan ku dhowaad soddon sano ayay dadka soomaaliyeed dib soo arkeen idinkuna aad qayb ka aheedeen in dadka soomaaliyeed dib lays- dib laysugu keeno midnimada ummadda soomaaliyeed waa muqadas gaalkacyana waxaan leenahay waxaa tahay lafdhabarka dadka soomaaliyeed taariikh ahaan waagii hore iyo haddaba waxaan idinkugu yeeraynaa markaa doorkiinnii hore oo weli taagan si ummadda soomaaliyeed horumarka ay bilaabay ay uga mari dhaliso waxaan dalku waa inuu dib u heshiisiin galaa dalku waa inuu helaa nidaam horumareed oo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan oo adeegaya xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya khudbadaas waxa uu ka jeedinayey kadib markii uu maanta geligii daba gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hagaag saaxiib yaal qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda markaan waxaan aadaya dhanka iyo somalilan dhowaan dagaal beeleedyo u dhexeeya laba beelood oo walaala ah ayaa waxay ka qaraxeen qaybo ka mid a gobolka sanaag gaar ahaana meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada ceelaafoyn ee gobolkaasi xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan waxay ku baaqayaan in dagaalkaasi si shuruurlaana loo joojiyo sidoo kale waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan somalilan ay dhowaan ku baxayaan si loo kala dhex galo labadaasi beelood xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada somalilan caaway mar uu la hadlayay radio cadaado arrimahaas ayuu ka hadlay waxuuna baaq u dira beelahaasi sidoo kale xildhibaanku waxau ka hadlayaa wararka sheegaya in caburin lagu hayo shacabku dhaqan ee sool gaar ahaana magaalada laascaano waxauna sheegay in haba yaraatee ayna jiray cid sharciga ka sarreysa sidoo halka uu dhigay cid allaale ciddii lagu arko iyadoo mara buluga wadato ama calanka soomaaliyana la tooganayo sida uu sheegay weliba waxa uu xildhibaanku sheegayaa in sharciga somalilan qabo in qofkii lagu arko mara buluga calanka soomaaliya xaabsi baan loo taxaabin meeshiisa lagu toogto sida uu sheegay xildhibaan nacna ugu horeyn xildhibaanka waxaa weydiiyey bal dagaalkan ka soo cusboonaaday ceel afweyn iyo gobolka sanaag ayada waad mahadsanta aad aad u mahadsan tahay in in horta ugu horeyn baaq baan dirayaa aan leeyahay dadka walaalaha isku dilaya ee waxba isku hayn ee isdhalay ee ee habarwaaga ee martiga ee ilaahay isku salliday ilaahay boggiina barcaan isku marya oo leenahay oo iska jooga dagaalku dagaal weyn baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka iyaga waxaa leeya walaalayaal dagaalkaa naga daaya marka dagaalkaas wuu soo noqnoqdaa waa laba beelood oo meesha wada yaalla oo isdhalay oo markaa geeloodu meel wada daaqo dee u kala taagelaya waa musiibo ilaahay keenay marka waa musiibo ilaahay keenay waa ninkana somalilan fikir badan iyo qaylo badan nagu abuurtay marka waxaan leenahay kaa la joojiya waanu leenahay iminkana waa la baxayaa dawladdu way baxaysaa dee wa waxa laga qabtaa nimankii dagaalka fidey ee hore waa dhowr goob baa la dhaarsaday waxaan doonaya nimankaasi odayaashooda in lasoo oo alambaqal laga tuuro xildhibaane dagaalkii ugu dambeeyey shalay galab buu dhacay sidan ugu maqaalaa khasaaro badan baa jiray wax dagaala miyaa ka dambeeyey kii shalay dhacay
maya ayaa soo fadhi laakiin dee weli way sor fadhiyaan kii shalay dhacay waxba kama dambeey dee kaasaaban qofkii iska hayiin mooyaan inta soo dhaawaca oo ayaa ayaa ku dhintay marka kaasaaban qaadi karla naadeer wilamayno dawladdina waa ku baxday dadka waa ku baxeen odayaashu waa yaaceen laakiin dee miyaa ilaah baa waxaan isku geynaye sidoo miyaa weligood kala dhex fadhii karaya waa waxas wada dhalay waxas wada dhalay waan gartay dagaalkan wuu soo laalaabtay in badanba deegaanka wuu kusoo noqnoqday salka muxuu ku hayaa markaa fiirisaan oo kale
wuxuu ku hayaa waa da waxay isku hayaan geelaygu halkaa daaqi maayo wuu daaqaya waa barwaaqo imanka waxaa laisku qabsaday laisku qabsaday meel geeli oo daaqayo baa layidhi maxaa geelii maanta uu kentaa dee waanu keenaynaa maxaa ini ka galay halkaas habad ku qaraxday hadda waa waa caws meel wada daaqayo loola degan yahay waa dad xoolaha dhaamaadeen xoolaha xoolaha dadka dhaama waan gartay dadkan mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay madaxda ugu sarreysa somalilan maxay dadaal ugu bixi weyso ciidamo u kala dhex dhigi weysa sidaysa mar dambe dhiigga isu daadan
maya waa la kala dhigayaa iminka waa kan dee maanta may dhacday waxaanu doonayna haddaan baarlama baarlamanka nahay inaanu xeeraan ber dhawo diidna inaanu soo dhigno oo emergency saddex bood logu loo la geliyo meesha oo emergency gobolka loola geliyo oo siay u taamilo qaataan marka insha allah bidbalaakin waxbaa laga qabanaya maanta ma wadaad iyo dad loo diray waxaas way dhaaftay waan gacan xadiid wax laga qabtaa gacan xadiid wax laga qabtaa xildhibaan nacna xeerkan adinka baa diida hadaatiin koley wakiilada soomaaan markii hore maxeerkanin
xeerkii madaxweyne biixi uu xaalada degdega kula soo rogay gobolka annakaa diidna waxaan u diidaynaa berigaa waxaan moodaynaa dee arrin oo dee dadka oo dhan dad iska degan oo banta gobolka la saaro laakiin iminka waanu ogol lahay waanu ogol lahay in banta la saaraa baanu doonaa baarlamankaanu keenaa insha allah laakiin berito aan madaxweyne ka codsanayn in banta la saaro oo lixdaba la shantaba la xeroodo shantaba oo wax laal wixii qori lagu arkay wixii gaal lagu arka la soo qabto hadda ogaantaada ma waxaa jira wax waxgarada iyo mas-uuliyiin oo deegaanka u baxay
maya ciidama bixin weli weli maan maqal laakiin qorshaha ma ku jirtaa maadaama haddaad tihiin mas-uuliyiintii ee somalilan ha hagaani kaga jirin mada meel isku daynaya waa la haddii kale waa waa xarba waa la kala raacaya un markaas ee waa lagu tala jiraa in la baxo oo oo xoog loo baxo gacan xadiid waxa laga qabto waan gartay adigoo mahadsan xildhibaan anac goley wakiilada baa ka mid tahay somalilan shacabka ku dhaqan ee gobolka sool markaa fiirinoo kale ee dhinaca kale gaar ahaana magaalada laascaanoo kale cabasho bay muujinayaan oo somalilan iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayay ka cabanayaan oo waxay leeyihiin caburin baa nala ku hayaa marka maxaad ka warqabtaan maxaa saxo kala socotaan maadaama atiin golay wakiilada dadkaas caburinta ka cabanaya adeeg waxaan lahay waxaan dulle ka cabanayn ma jirto waa iska unde waa nin mucaarada meelaha ka hada hadlay laakiin dadku intooda badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan deara orite dadii mucaarad ah mucaarada meelaha ka qaybqaadinaya somalilan diidan wuu wuu iska wuu iska hadlaa laakiin waxa lahay waxa ay laascaanood iyo hargeysiyo burco intaba siba waxaa loo wada maamulaa siba waxaa loo wada gaarsiiyaa dee ninka cudada iska qaba yeelsadii si gaara xildhibaane dadka u cabanaya waa dadka laascaano marka laascaano ma ka warqabtaanoo waxa ka socda adinku haddaad tihin golay wakiilada ma ogtihin
maya annaka xaggeegaan cabashaba kama muujiyaan maan maqalba way hadalkaaga way cabanayaan way cabanayaan way hadalkaagaaga dadaa la hadalna waxay noo sheegeen in xataa loo ogolayn oo kale maradii bulugaed oo kale ama magac haddii laga maqlo soomaaliya oo kale in xabsiga loo taxaabayo oo cadaadis fara badan la saaro guryo aanay kasoo bixi karin waa horta waxay dee caalam kala saaro waa xadhig oo hargeysa waa lagu xidhaya laakiin wa- way baxeen iyo waa waa holodho waa labay nolol yaryar baa laga yaabaa laakiin alla kaaba le jiro ka caalamka soomaaliya kinta halkiisa lagu joogto meel kastaba jooga baan leenahay annaka soomaaliya waxaa naga dhexeeya soomaaliya waxa naga dhexeeya ma jirto xabad baa noo xabad baa noo dhexaysa laascaanood ama hargeysa caalamka soo saara xadhig joogto baan leenahay iska da xadhigo adinku marka waxaa leedihiin qof kastoo mara buluga ama calanka lagu arko waa la toogto
guduud lama aanigo marka guduud baa sitaa laakiin waxa weeye qof kastoo caalamka somalilan ah aan ogolayn oo yasaya hala joogto halkiisa lagu joogto waan leen waxba anaka nagama soomaaliya nagama dhexeeya Adiga- soomaaliya waxay naga dhexeeya ma jirto xabad bay naga dhexeyso xabadiina kuwa caalab qaadnay waa ninkii kale caalab qaadnay Xilli- wadii ibisa jir baa tahay ibisa jir baa tahay xildhibaan nacnac
ha aad baan kuu maqlaa waxaan kaa rabaa marka waxa u talinaysaan waa shacab dad mas-uula bayna tihiin shacabkii marka haddii ayaku waxay ogol yihiin adinka ma ma xoog baa wixii a ku maamulaysaan oo ma muquuninaysaan mise xal kale baa muuqda
me waxaan xeer baan leena distoor baan leena kusamanihi koonfur manayno waa liber waa waa sodigaarkii soomaaliya og sharcaasaa lagu wada hadlaya laakiin wixii xeera wixii sharciga ee ninka sharciga dhaafsanay watetay maalin xildhibaan baa la xiray ninka sharciga dhaafaa anigu xildhibaan baa lahay haddaan sharciga ka gudbo xasaanadu baa laga qada waa la xiraya qof sharciga kama weynaa maanta nin baa la xiray nin walba go- addoon la yidhaaho oo waa lo in foladan in in warbaahinta qofkii sharciga ka ka booda ee sharciga ku socon waaya xalifa u ayaa u yaalaada arrintan waxaan kaa rabaa marka la xiriirta dhinacan een, maradan buluga ama calanka soomaaliya ee wax sharci ma ka yaalaan oo- oo oo- oo lagu dhaqmaya haddii qofkii lagu arko
maayada guduud ka xabka baa laakiin sharciga uu ka yaala ha cala cala soomaaliyan soomaaliya halka soomaaliya laga taago waa waa dembi dembi aada xun weeyaan dadkaanu ku dilaye kuwa ku agmaraya ku dilaya kii aabihii ku dhintay ku agmara haddana caalamka aniga walaalkeeda ku dhintay haddana ila caalamka soomaaliya baadi waa xabad bay naga dhexaysa waxa laa waxa naga dhexeeya ma jirto een, muwaadiniinta reer somalilan meel kasta ha joogaan ama deegaanadaas ee ha jooga hargeysa ama burco ama sool ama laascaano een, xuquuq bay leeyihiin een, waxay ay dowladda ku leeyihiin een, xuquuq aas-aasiyaada miyaysan xuquuqdooda ka mid ahayn in wixii rabitaankooda iyo xoriyatulqoolkoodii een, loo fasaxo
intaba waa lagu sixi karaa laakiin dee jiritaanka soomaaliya qofka ka ka hortaga kaas maaha xuquuq xuquuqay leeyihin waa jiritaanka ummadda wixii ummaddu goosatay ee ee u footeysay ee sharci ee looya kaasoo kale waa qalad laakiin waxa weeyaan waa sharci kaas wixii sharciga ee ee xu- xuquuqdooda dee waa xaq bay u leeyihin laakiin jiritaanka somalilan qofka kusoo gurda ma ogolin adeer whatever he is ma ogolin xabad baa kaa naga dhexaysa waan annaga garan xabad baa naga dhexaysa Mm, een, adinku hadda marka somalilan een, inta badan hadda een, dowlado badan baa aqoonsi ka raadinaysaan madaxweyne biixi waa tii ugu dambeysay oo tegay dalkan geni la yidhaahdo een, dhowaanna warbixin ay soo saartay hay-adda amnesty international la yidhaahdo waxaa laydinku eedeeya haddaad tihiin somalilan inaad caburin xaddaafa aa wadaan oo dadkii een, si micno daraa u xirxirtaan oo oo inta badan dadkii shu- ee, aa ku tumateen xuquuqda ay lahaayeen marka warbixintaas kale markaa fiiriso miyaysan wax idin dhibi karin miyaysan ee, gaabis ku noqon karin
walisaankan weli maanu arag dadna ma cabudhino annaku waxaanu cabudhinayna aanu diidayna qofka so- iminka haddaan so toga reer soomaaliya inta maahan annaka caalam qaato me me me meelay deynaya meelay deynaya lama deynaayo tan waa ladow waa dus- waxa weeye sharciya haddii aan noo- igla haddii whatever aad meesha joogsid ba haddaad jiritaanka waddanka hadidid xuquuqulisaan iyo wax kastaba haw ayaa ku yaala laakiin adoo iska aya caadiya muwaadin caadiya xuquuq waxa kale waa samayn karta waa hargeysa waxa laga sameeyo waad aragtay xooto qowkii waa adiga arki sida dadku socdo waa adiga arki haryahanu waanu soconna wa waxba waxba ma jirto laakiin waxaa jira oo qula oo meesha laisku dilay markaan neo jiritaanka soomaaliya ma ogoli daas daas wrong waa waa kaas waa jirimad xun
xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada somalilan qadka taleefanka hargeysa ayuu igu warramaya caawa markan saaxiib yaal waxaan usoo laabanayaa cadaado magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug maantay waxaa xerada guud ee ciidanka booliska galmudug ka dhagax dhigay taliyayaasha ciidamada qalabka sida sida taliyaha ciidanka xooga dalka daahir aadan cilmi naqarsha kan booliiska iyo sidoo kale kan asluubta sidoo kale munaasabadaas dhagaxdhiga waxaa ku weeliyay wasiiru duulaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaa munaasabadda dhagaxdhiga waxaa ka hadlay sara munaasabadda dhagaxdhiga waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed waxaana ku xigayo hadalka qaadanaya maxamed cali xagaa oo ah wasiiru duulaha wasaaradda difaaca soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد waxaan aad u faraxsanahay maanta inaannu dhagax dhigno qaybtii guud ee taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee galmudug waxaan fiilayaa ilaahay haddii rabbi raalli ka noqdo inay tahay qaybtii ugu wanaagsanayd oo ugu quruxda badnaydna ka soo bixi doonto maadaama halkan wax ka dhex dhigeen dhexdhigan ay ka mid ahaayeen wasiir dowlaheennii wasaaradda gaashaandhigga taliya xoogga dalka soomaaliya taliya ciidanka asluubta soomaaliya iyo taliya ciidanka booliiska waxaan u malaynaa in noqonayo qayb qaali ah oo weyn oo ciidanka booliiska soomaaliyeed howlahan wax ka qabata ummadda shacabkana si fiican loogu adeego haddana waxaan ku wareejinayaa wasiirka macal wasiir labada waa sidaa taliya bashiir uu sheegay tii ugu barako badneed bay noqonaysaa weli ma dhicin taariikhda inta ciidanka taliyaashii ciidanka oo dhan oo hal meel dhagax wada dhiga waxaan caddaynaynaa hadda in amarkii ra-iisul wasaaruhu ee ahaa galmudug inay dhammaan hay-adaha federaalka ee dowladdu ka howlgalaan inuu fulay oo shalayna aan tagnay qaybtii koobilabaatanaad absuluubta iyo wasaaka oo booliskiya marka ree cadaado aaday u nasiib badayiin sababta keentana waxa weyn bashiir taliya bashiir baa marar badan ku celceliyey maxaa ahayd wixii waxbay halkan ka dhisa marka ree cadaado muxuu ahaa ma gaar ahaan ama guud ahaan gobolka muxuu ahaa galguduud runtii waxay dad aada u heelan oo doonaya inay gacmahooda wax ku qabsadaan in wax loogu dara maahay ayaan ku kulannay waan ka mahad celinayna soo dhoweyntii waan ka mahad celinaynaa wabillahi towfiiq waa mahadsantiin
maxamed cali xagaa oo ah wasiiro dowlaha difaaca soomaaliya iyo waxaa ka horeeyey bashiir cabdi maxamed amerika oo ah taliya ciidanka booliiska soomaaliyeed markan saaxiib yaal dhanka iyo waxaan fiirinayaa gobolka bakool gaar ahaanna xaruntiisa xudur magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool maanta waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo afhayeenka golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan markii ay tageen xudur waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waa mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale kuwa ka socda gobolka iyo weliba maamulka degmada xudur mas-uuliin dalkaas kusoo dhaweysa waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed leftegerin oo isaguba maalmahan dambe ku sugnaa xudur ugu horeyn hadalka waxaa qaadanaya cabdicasiis xasan maxamed leftegerin waxaana waxaana aanidhahdee guddoomiyaha uu kusoo dhoweeyey magaalada xudur waxaan tagnay oon ku bilownay shaqadii wafdigii guddoomiyaha uu hogaaminayey iyo wafdigii koonfur galbeed waxaan dhagax dhignay xarunta immigrationka gobolka bakool ee degmada xudur immigrationka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaah inaan degmooyinka dhan gaarsiino si ay u helaan adeegii immigrationka degmo kasta ay ka hesho maxay ahayde baasboorkii ay u baahnayd iyo ay hesho shaqaalihii iyo dhismihiina waa dhammaystiraynaa sida ugu dhaqsaha badan insha allahu asagaasaan dhagax dhignay kadib waa ka soo tegnay iskool ay iska kaashadeen hay-adda u n habited iyo dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed mashruuc dhismihiisa ahaa ayaan tegnay isagana oo dhammaaday waa soo furnay waxaan kaloo soo sidoo kale aan soo marnay saldhiggii biliiska oo isagana sidaasoo kale ay hay-adda dhistay isagana waa soo furnay guud ahaan shaqooyinka ugu muhiimsanaabay ka mid ahayd waxaan dhagax dhignay oon codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan hay-adaha ay khusayso ay gacan nooga siiyaan eeraboorka weyn ee degmada xudur degmada xudur waxay leedahay eeraboor weyn laakiin wuxuu u baahan yahay dhismo wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay in la xiro marka cid allaaliya ciddii ay khusaysay iyo hay-adaha shaqada ku leh oo ay ugu horeyso wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka iyo hay-adihii horey nooga ballan qaaday inay dhisaan sida hay-adda s f inay sida ugu dhaqsaha badan waxaan codsanaynaa eeraboorkaas eeraboor muhiima waaye oo gobolka muhiim u ah degmadana muhiim u ah in sida ugu dhaqsaha badan dhagax dhigii annagaas looga jawaabo oo loo dhiso guud ahaan kormeerkii ciidamadii iyaan soo marnay mar labaad soo dhowaada mas-uuliyiintii noo timid dhankiisa waxaa hadal ka qaatay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ah afhayeenka golaha shacabka guud ahaan wali lena una kooyowka kiikana wali ka saabsanayah inuuna xoojina horumarka inta ku dareera khaasatan inuuna xoojina dadaalka isugada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee mudane cabdicasiis lafta gareen dadaalka kiija inuuna garab surugna maadaama uusa horan dareera unuuna xakamna dhiniyaalyaha surugno horan dareerna waanolina muuqata inta markii koyni shacabka gobolka bakool degan khaasatan magaaladan xudur dadan diyaarsan in horumarkaasi yoona ku qeyb qaadadaan waana wali aaminsanaa dad badan oo doorka laa jira khaasatan hay-ado oo dowladda la shaqeeyo oo khaasatan humanitarian ka qaabilsan ama qaar amniga iyo dhini walba kula shaqeeyo dowladda koonfur galbeed in lala shaqeeye dadaalka oo madaxweynaha wadi yoona dhinijoha ku suraban tan kale runtii dibudhiska soomaaliya geek wali inbaahanyaa in hooslaha ku bilaabo inbaahanyi kor walban ku dhismaaya hooslaha ku bilaabo heer degme laha ku bilaabo heer gobol la kooye saas isteedkan dhisama madaxweynaha ciidan ka ammaanan in uusa dib u dhiska hoosa ku bilaabay oo heer degmaha ku bilaabay oo uusa geegka rooga degmada xudur oo shiid la dhika hooye eerboorkii la furo hooye saldhiggii ciidanka booliska liis laku suubiyohoye ciidankii daraawiishta shiid la dhika hooye meylaraa uusa meel immigrationka ama laanti socdaalka intaasi horumar way oo degmo ku bilaawaday marka wali gabe kora lan dareero kora gobolaa la deeri koro markaasi kadib guud ahaan isteedka oo dhan horumarkaasi deeri doono maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha shacabka iyo waxaa ka horeeyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laafta gareen qaybihii ugu dambeeyey saaxiib yaal barnaamijka ayaan la soo gaarna markaan dib waxaan ugu laabanayaa dhanka iyo somalilan gaar ahaanna magaalada la yidhahdo hargeysa hargeysa oo xarunta somalilan munaasabad ka dhacday waxaa mas-uuliyiinta ka qayb gasho ka mid ahaa wasiirka deegaanka ee somalilan saleebaan cali koore degnin wuxuu wasiirku u diray dadka yidhaahda ama markaas odhanaya somalilan looma dhammo wuxuuna sheegay in hadda kadib ciddi lagu arko iyadoo hadalkaas odhanaysa ay wixii ku dhaca ee iyadu mas-uuliyaddeeda qaadi doonto sida uu sheegay haddaba kan wasiir talibaan oo arrimahaas ka hadlaya rag badan baa halkan maalin dhaweed ka hadlay qaranka oo leh wax lama wada ama sidaasaan oo soo tuuriya dhammaystay waxaan qabaa hadallada qaarkood inaanay qarankan dhexdiisa ku habboonayn dad badanina waa ka xishoonayaan ummad badanina wejigay hoosta uga roganaysaa laakiin lama awoodi waayo in la hadlo iyo in wax laga sheego iyo in qofka loo sheego waxa uu xaqu leeyahay laakiin sababo badan laa jiro dad badan baa la ixtiraamaa oo hadallo aan laga firsan meela iyo goobo ka yidhaah ninka halkan jooga ee somalilanna waa la ogol yahay in la yidhaahdo leben baa halkaa ka dhiman leben baa halkan ka dhiman waa la odhan karaa ama qodobkaasaa dhimane ha lagu daro waa la odhan karaa laakiin ninka intuu hargeysa is soo dhex taago odhanaya wax lama wada leh waxa weeye macnuhu anigu kuma fadhiyo wey anigu kuma fadhiyo waxaanu qarankan dhibta aanu u soo maray aniga iyo ragga ila midii toddobiyo labaatankaa sannadood meel aanan u soo marin ma jirto cidda halkan timid ay odhanaysaa wax lama wadale waa cid aan u hayn qarankan wax lexe jeclaha ka hayn qarankan waa la wada leeyahay from sayla ilaa iyo ceeraayo waa la wada leeyahay cid cid kale hi ma jirto cid cid u daba fadhidaana ma jirto cid la leeyahay waxaa naga siiya waxay leeyihiinna ma jirto laakiin waxa la wanaajiyo iyo waxa la dhiso iyo waxa la dhammaystiro qofkii yidhaahdo waa la dhegaysanaya dad badan baa jecel inay waxaan jirin sheegaan ku tigaali maayo ma jeclin kuma soo talagelin inaan maanta saro laakiin waxay iga tahay inaan u sheego inaanu ognahay ee inta aanu kaga maqannahay iyo inta dowladdu kaga maqan tahay iyo inta xukuumaddu kaga maqan tahay ay ixtiraam tahay laakiin hadday ka joogi waayaan way taabanayaan salebaan cali koore wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan ayuu ahaa markaan saaxiibayaal kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
nindaar ku jira daruur ma arke eleen xalay roob kibadaaye warmaday isaaqow xaalkaagu wuxuu marayaa markaad odhan jirteen madarac kooyo ilaahu korkeenna ka weel madaafiicda laysku garaacaye xalay roob madi'ina qarax baa dhacay saaka nindaar ku jira daryaan ma maqle ileen saakay waaba laysgalaye runta waahe war goobtii laysku gala miyaa joogta warnimada war ma haysiine wax badan baad maqasheen waa la fashiliyey waa laga hor tegey waa cambaaraynaynaa saakaas si dhaba loo fashiliyey oo looga hortegey war heedha xarfaantii bax ka sii maanta jug ka sii miyay noqdeen war miyaa nala galay iyo waanu gallay ayuunbaa ku jiraysaan weligiin warnimada waxaa la yidhi mar haddii dagaal dhaco qolaa laga adkaadaaye fashilaadda qaraxii ku timid waa ku diirsaday ciidamada ammaantooda iyo qaylada isiiya intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war waxa ka hortaga gaariga qaraxa sida waa ciidda bax kasina gurmid ay ku yimideen war wax maranaa tahay ciidda soo ciidankuma dhigan oo difaaca hore maahan kadibna ciidanku gurmud uguma imaan war nimanka qaara maanta masaajid galay oo ka addimadabay war muwaadig may mikrofon kula dhegeen war masaajidka biyay la galeen kadibna ayagii kabahoodiiba kurkaa laga gooyey war naga tag hadday shabaab masaajid dadku dili jireen maanta ayagaa lagu dilay calaa kulli xaal war iyo dhammaantii maanta dad badan ayaa dhintay dad badanna waa dhaawacmeen laakiin sida ay rabeen ilaahay kama dhigin war haraa harkaan ujeedaaye nin soo cararay oo ogtahay war ninka gaarigaa la qorxoonaaday inuu gorgoriya ayuuna rabay kadibna gawda ayuu ku war helay war gaarigii jenaraal googla hore u sheegay iyo ka maanta lama kala aqoon war jenaraal antafayris ayaantaan ma arage xaggee buu aaday war maajor jenaraal microsoft ayaa duqeeyey warnimada waxaan la yaabanahay ciidamada dowladdu say u joogeen miyay keeneen hadda la isma qarxi karo sawca burin maahan in qofka rabitaanka hay-ada xuquuqda aadanaha u doodahay mar hore sow ma diidin in layscaburiyo dimuqraadiyaddu sama qabtaa qofku wuxuu raba in laga hor istaago war dastuurku kumeelgeerkaa dhiga inuu qofku xur yahay war qofkii isdilaayo cid u diiday soo caburinaysa ma jirto laakiin waa keligii inuu meel cidlaa tago oo aanu dad kala maran sababtoo ah xorriyaddaadu waxay ku dhammaataa qofka kale xorriyaddiisa haa haddaan ku fahmay ma waxaad ka wadaa duruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala
war abwaanyamyam wuxuu hore u yidhi baalalayda duushiya dabka howtalhama gubadaf waxay u leedahay jinna doonad kama aha war abaa mustafa wuxuu hore u yidhi intii wax ogaata dila intii la ogaatay dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war shabaxala ugu dambaysay waxay dileen afar qof oo saddex ay ku eedeeyeen basaasnimo midna ay kufsi ku eedeeyeen waxayna ku dileen degmada jamama ee jubbada hoose toddobaadkii lasoo dhaafana dadka ay dileen ee basaasnimada ay ku eedeeyeen waa siddeed iyo toban qof maanta ugu dambaysana deegaana jawhar u dhow waxay ka afduubteen wiilal lagu arkay calanka soomaaliya warniyoinamadani miyay ilooben calankii madooba war qowdhinaa calanka madoob haddaad rabtid ma hargeysa geysid warnimaya waxaa la yidhi basaas intaadan basaas dhihin buu basaasku yidha kuguna dila war nin barwaaqa heesaba mar bay bala ku ciirtaaye ma balaayaa idiin dhiman war war ma haysiine waxaan loo joogin aad ku meeraysataane ra'iisul wasaare khayrra maanta gaalkacyuu ka gabi weeye war weli wadankii galmudug muu jooga warwasaaraha warwarkaan laga dhex gelina wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu gaalkacyay gargaaraay golihii midnimadaay gurigii aqoontaay goobtii ammaankaay hadda waxaan garawsaday gobollada dalkoo idil inaad gaada dheer tahay laba guddoonna leedahay wadaayey markanka hore idi ra-iisul wasaaraha gabaygaas allika efiye gaalka aye maduusi leeye golihii waxbarashadaay goobtii aqoontaay geligii midnimadaay golihii ammaankaay ninka daray lama guddoomiyin insaare waana mayliya golihii midnimada war walaisgobadaw maa ilaahay ku efiye gaalkaay hob isgorashanka dhimanta goriga goriga olaadaay ina erahayti gaanki faaaskureebhaay ni kuhira war ra-iisul wasaare waxaan ka rabnaa markuu madaxweynaha marka tagay saddex guddoomiye leed hal guddoomiye usoo yeeli hadda gaalkacay waxaan ka rabnaa inuu hal guddoomiye usoo yeelo waranuu qudhuuyey waalidiinna waxaan la yaabanahay gaalkacyo laba guddoomiye leh ayaa rabtaan in hargeysiya muqdisho ay hal madaxweyne yeelato dhacda dhacday dhacda dhacday xaggay ka dhacday goobtaysi ka dhacday amayse dhacday dhacdooyinkii sanadkan soo dhacday aan ku tirinahay dhegayso waxaa laga boobsiya ha lagu daahine haweenay nin iska dhigi jirtay oo gaalkacyo lagu qabtay afar gabdhood oo wiil ku kufsaday magaalada hargeysa nin qarway oo dabaq iska soo tuuray muqdisho nin isqarxin rabay oo jannaduu aaminsanaa looga hor istaagay guraceel nin gabar uu jeclaa ku sumeeyey hotel ku yaalla magaalada muqdisho mid kaloo gabar uu jeclaa webiga ku dilay beledweyne madaxweyne taalada dhagaxtuur ku tilmaamay haliyey soomaaliyeed wasiir ku tilmaamay galmudug waddan kale imtixaan muddo saddex maalmood oo facebooka wareegayay oo ardaydii dib loogu soo celiyey weriye shaqada looga joojiyey comment uu facebook ka dhiibtay dowladda soomaaliya oo xiriirka u jirtay dal aysan weligeed xiriir la yeelan islaan saacado kooban umu lahayd oo kubad ku cayaartay beledweyne iyo shabaab oo ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay caburinayso oo ay u diiday inay isqarxiyaan war adeero madaxweynaha somalilan wuxuu sheegay dalkii aqoonsigana siiye gini in cadaadis lagu hayo oy ka dambeeyeen qoladan jaarkanay warwar ma haysaane maanta waxaa la ansixiyey sharcigii saxaafadda marka saxaafaddu ma aqbali doontaa mase waa caban doontaa war xildhibaan maco wuxuu yidhi facebooka qalab idaacadeed ma ahan war xildhibaan jibriil cabdirashiid xaaji wuxuu yidhi kalamaan ha laygu casuumo waana ka aqbalnay waa noo casuumaya xildhibaane laga bilaabo saacaddan xubin baa tahay warnimiya war mahaytanu guddoomiyiga kan maday mursal olka kalsoonay iyo madawiiniga kan lafta gareen may baroogana gobolka laleeyi hudur mayna meelaska abaabulo hayaana dagaalla ka hurayow agagaarkaas walaagi eh war guddoomiyaha iyo madaxweynaha waxaa laga sugayey abu mansuur ee ma geeyaa meesha waraal sayid axmed madoobe ma ku quus qaata raggii saaxiibadiisaa mase weli waa soo taagan yahay awowgaa la naar eega waad eedi taas mugaan waa macaade ma musaafuraaye meel dheer ma aadaaye kursigay ma dhaafaaye mashquulaa ihaaye yeeri war heestaas wada aniga igu soo celiya bliis war kooxda mashiixday naga aamusa kalamaan ku soo koobinta ayaanan sii badin yaa goo ku yidhi
saaxiibada kale maan aad ay u mahadsan yihiin guud ahaan saaxiibayaal caawa waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada kala socotay rediyo cadado saacdaa wada ka baxaya liibaan cabdi ciise fantastig ayaa farsameynaya tan iyo barnaamijkan waxaan kaga tegay sida ay nabadgelya heesaanay ballanqad hordhaca barnaamijka insha allah waa imaan ee habeen wanaagsan
siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah